bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareerasan warbaahinta warsan markii laku reebo hamiinamada jamaacada ee sabtaga hoydaas hamiinamo axadu iyo isniin hagalahayti taariikhdan iyo ka eedanta tumiishanta bila saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal naqd waliba ku mid aha wasaaradda cadaaladii garsoorka dowladda federaalk soomaaliya oo habandhigtay warqabadka mudaxileedkii halka sano ee labada kun iyo tomiyo sagaalka barnaamijkaya ka dheegi doontaan wasiirka wasaaraddaas oo ku hadalay arrimo badan oo quseeya arrimaha cadaaladii garsoorka dowladda soomaaliya saxsaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda taliska booliska dhuuso mareeb oo habandhigi meeliyo marahay kiiska gabaryarli ka dili deegaanka bohol oo ee hooskooda degmadaasi dhuuso mareeb barnaamijkaya ka dheegi doontaan saashaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland oo sheegay in laka fashilmi in xalli ku deera khilaafkan dhexeeya dowladda soomaaliya maamul goboleedka puntland barnaamijkaya ka dheegi doontaan shirkii wadatashiga ee puntland oo geega ku furmay magaaladaasi tooy garoowe qodobadaas iyo walaagahaniisaayid iyo barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduleya hasiinsaarintanisiin kula dareersiyahay dhinacsanaadana weliba gacan weyn ku jeysadahaye bilaal hilaal sheekh shuceeb markale mar lamaad akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolku kaleeta khiyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan magaalada muqdisho weliba ka qobsoomay munaasabad laka maamusaay walqabadka sanadkii labada kun iyo tomiyo sagaalka ee wasaaradda cadaaladii garsoorka dowladda soomaaliya munaasabadan oo wasaaradda qabanqaabadi weliba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan lamada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya oo ku hadalay weliba use ku waramay walqabadka sanadkii labada kun iyo tomiyo sagaalka walyaabeen qobsoomay wasaaradda cadaaladii garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya dib markii aan xafladan ka fikirayay in la qabto waxaa igu dheliyey markaan arkay howlwadeennada wasaaradda shaqadii ay qabteen kuwa shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa kalaaba waxaan is idhi waxaa loo baahan yahay inaad ku tiraahdo waad mahadsantihiin waana dhaqan cusuboo aan rabo dalka inuu ka hirgalo qofka soomaaliga ah markuu dadaalo dalkiisa waxa u qabto karta muujiyo waxaa loo baahan yahay inaa la yidhaahdo waa mahadsantihiin xaflada qeybta ugu ugu muhiimsan aan ugu tiragalnay qiibahaas kala duwan oo wasaaradda cadaaladda muujiyey kartada iyo dadaalka oo iskugu jiraan waaxyo kala duwan in maanta aan siiyo shahaado sharaf waxay taas u noqon doontaa dhiirigelin waxay qabteen waxa ka sii badan baa insha allahu qaban doonaan waxaan kale munaasabadan ayadana aan ugu mahad celinayaa bahda garsoorka shaqadii ay soo qabteen isbedeladii ay soo mareen i dadaalka hadda ay muujin doonaan oo hadda ay ku jiraan anigoo weliba ilaahayna u barinayna aanu ku dadaalayno in golihii adeega garsoorka oo ayagu asaas u ahaa noo dhismo laakiin shaqadii hadda ay soo qabteen muddadii aan wasiirka ahaa isbedeladii dhacay waxaa laga markhaati kacay xafladan in isbedeladaas bulshada soomaaliyeed ay ka faa'iidaysatay in isbedeladaas shaqadii looga tiragalay qeyb ka mida ee hirgashay oo weliba loo baahan yahay isbedelo kale in la sameeyo si loo halo cadaalad oo ummadda soomaaliyeed ay u wada siman tahay waxaan kale halkan ugu mahad celinayaa saraakiisha iyo ciidamada usluubta oo qiib ka ah bahada cadaalad muddadii hadda aan joogay oo hadda ku dhowaad saddex sano ah oo saddex taliyana ay isku bedeleen dadaalkii ay muujiyeen iyo garab istaaggii ay muujiyeen aada iyo aada ayagana ugu hambaliyeynayaa kooxu unkud si gaar ahaan baan ayadana ugu mahad celinaya ayagana waad aragteen fankooda iyo suugaantooda siday ummadda soomaaliyeed ay u dhiirigeliyaan mar kastaba sidii cadaaladda ay u soo bandhigaan iyo sidii ummadda soomaaliyeed cadaaladda ugu wacyigelin lahaayeen ayagana mahad celin ballaaran baan u celinayaa waxaan leeyahay sii wadaa dadaalkiina waa liidan og yahay shaqo fiican inaad u haysaan qaranka waxaa taa la madhe xeer ilaalinta oo xeer ilaali ku-xigeenkana la jooga dadaaladii ay muujiyeen iyo nidaamka electronic systemka iyo faalinka ay sameeyeen iyo u diyaaragarowga si loo helo cadaalad hufan bahda cadaalada dhan ay ku dadaalahayaan way ku mahadsan yihiin waxaan kale mahadcelinta igula jiro aan had u mahad celinaya aan ka tegay guddiga shaqaalaha rayidka oo qiib weyn ka qaatay runtii shaqaalaha dhiirigelintooda inay xafiisyadii yimaadaan shaqeeyaan ku dhiiriyaan kormeer sameeyaan iyo wasaarada shaqadii shaqaalaho ayagana shaqaalaha aada arrimahooda ugu mashquulsan ayagana mahadcelin bay mudan yihiin dowlad ahaan anagoo qaadanaynaa tilmaamaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa naga go-on in dalkan laga helo cadaalad sinaan ku dhisan in laga heligiriyo dalka shuruucdii dalka oo xagga cadaaladana aan dib u eegis ku samayno hay-ooyinka cadaalahacadaalakaabana inaan ka shaqayno marka mas-uuliyadaas la yidhi maanta waa gudateen qiib yaroo ka mid ah la gutay wax badan insha allahu waxaan ku dadaali doonaa in intaan joogno intaan ka qaban karno aan ka qabanno inta kalena ciddii naga dambayso insha allahu inay qabato waxaana rajaynayaa kulligeena guul waxaan u rajaynayaa soomaaliya
axmed baabuurkan imbi arooskii udaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhaca niyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erawha bayarato magafu ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka markaad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta iheysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska lawada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi balaan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynogay masaarne maylik wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulankaneebsade kaafi petroleum waa banakaafide kurbada imurugbi kaalanshadaa lanqabe tiilukukubahiyo kaafi batroleum kaalanshadaalo agabshe kumbadawm kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee buustada qashinka buuti kolkoona buusanayti liftarka kaduudan may ankakooyow kaafi batroleum istarabatoryaasha wateegan too bansiin too nafe saletir bareed saacado shaqeeyasa cabirka la tire adbaha sheega
barnaamijkan qeybasha hore iyo dhugunsida haytana qiyaaray taliska booliska dhuuso mareeb weliba ha bandhigay meeliisu marahay kiis ka saabsan gebaryar oo laka dilay deegaanka bohol oo isa hooseedow degmada dhuuso mareeb taliyaha ciidamada booliska degmadaasi tohoy dhuuso mareeb burhaan axmed rooble iyo weliba warbaahintuusan qubday shirjaraay tusan ku warbiyay meeliisu marahay kiis gebaryar laka dilay deegaanka bohol ee isa hooskooyo dhuuso mareeb بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد bahda saxaafadda sharafta leh waxaan rabaa inaan inaan u mahad celiyo oon bogaadiyo sida qiimaha badan ay ugu taagan yihiin tabinta marxaladaha kala duwan ee ka dhaca deegaanka caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhammaan waxaan rabaa inaan idhaahdo waa idinku bogaadinayaa shaqada sida aad noola haydaan ama aada ugu taagan tihiin tabinta iyo soo gudbinta howlaha ka socda deegaanka intaas kadib maanta oo ay tahay taariikh shan iyo toban bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan rabaa xilli aroor horana ay tahay inaan inaan warbixin usoo gudbiyo bahda saxaafadda taariikh afar iyo toban oo ay shalay ahayd waxaa dhacay dhacdo ka dhacday deegaan la yidhaahdo jiic halosin deegaankaas waxaa ka dhacay dhacdo dhimasho sababtay oo ay geysteen dad si arrin weliba la yaab leh arrin la yaab la ah dad ay geysteen ehel ah dhacdadaas ay geysteen hooyo iyo adeerkii hooyada waxa weeye aabbaha labaad u ahaa gabar lagu dilay jihalosin waxaana soo gaaray shalay dhacdadaas dhacday waxaan u dirnay xuuraan waxaan dabagal u dirnay hawshaas dad dabagala waxaan u dirnay hawshaas dad dabagala waxay noo soo xaqiijiyeen shaqa shaqaaqada ama dhibkii sababay dhimashada ee ka dhaca deegaankaas iyo goobtii waxaan u diyaarinay ciidamo howlgal u aaday iyo saraakiil aan ka mid ahay waxaan ku baxnay howlgalkii waxaan soo gudbinay oo meeshii aan ugu tagnay meydkii allaha u naxariisto gabar yaroo saqiir aheyd oo dhacdadaas ku dhimatay deegaankii dhibka ka dhacay gabadhaas deegaankii dhibka ka dhacay aan ugu tagnay waxaa la yidhahdaa bohol magaca gabadha geeriyootayna waxaa la yidhaahdaa igraan mire xaashi guutaale da-deeduna waa kow iyo toban sano jir runtii waxaa loo geysta dil arxandarro ah waxaa loo geysta jir dil iyo dhibaato aada u badan iyo waxaa weeye waa oo runtii qof islaama oo arka oo ka naxayo ama uu dareen ka qaadanayo kadib waxaan ku baxnay hawshii hawshayni ayaan gudagalnay waxaana ku baxnay meeshii dhibka ka dhacay annagu ka ambaqaano safarkayni bohol oo u yaalay meydkii maxuumadda gabadha sakiirta ah ee ku geeriyootay dhibkii shalay ka dhacay jicalosin waxaan gaarnay goobtii dhibka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii wax ay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliiska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xidhnay karamsim inaan baaritaan samaynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxaa la yidhahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go-go-ay oo xilligii la dilaya gabadha waxaa ka mid ahay qaababkii loo dilay nabarro la gaarsiiyey madaxa gabadha waxaa go-ay cadad ka mida jirkeeda timaha cadad ka mida jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sika sidii ay u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayey inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxuumadda sakiirada ah oo la yidhaahdo ikraan mire waxaan rabnay inaan markaa saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kalea si looga digtoonaado bulshada reer gobollada dhexan waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabanay ilaahay iidankii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geysta oo weliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku faka doonin ehelnimo oo la gey doono sharciga sharciga wixii ay ka helaanna ay yeelo doonaan haddii alla idmo waxaana hadda socda baaritaanadii ilaa iyo haddana waxaan haynaa warbixinno xoogaha xoog fiican oo nagu filan ah waana dhammaystiri doonaa haddii alla idmo warbixinada dhiman waxaan rabaa inaan u baaqo dadka ku nool caasimadda dowlad goboleedka galmudug iyo nawaaxigeeda dhacdooyinka noocaan oo kalea inaysan soo noqon si loo si loo helo inay la shaqeeyaan baliiska markay arkaan xadgudubyo lagu sameynayo ilmo ama dad waaweyn oo waayeello ah ama bulsho kaloo loo adeegsanayo xataa dadka minordka loo adeegsanayo inay la soo xariiraan baliiska si aan uga fal celinno arrinkaasna aan u aan usoo qabana hadii alla yidhaahdo arrintaas waxaan ugu baaqaynaa bulshada inay u istaagto wada shaqayn waxaa kaloo jira kiisas yaryar oo dhalinyaro yaryar ay sameeyeen oo sandaqado ay habeenadan aadaadeen oo qufullo ka jebiyeen barnaamijkaas waa baarnay waxaan usoo qabanay ilaa iyo hadda rag dhalinyaraho badan waxaana ku daba jirnaa rag kale oo ka maqan dadka loo soo qabtay waxaan rajaynaynaa insha allahu saxaafadda inaan dib ula wadaagi doono shaqo walboo socota adina waa mahadsantihiin aad iyo aad
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydho ulbaabadee kabalaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayan eniyo kula taladaayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoonku moqanayna carwada lankaseedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo nay galasi awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafaariig bale bystar business center raadiyaalka ambarfayrada sameecado masaajidada oo tayi leh galabayowka hafiise oo tayo leh haliinkona inkumoqanayna fiili koronti isoo lara dhalooyin falaad yar iwiinbale mishiin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiika shuwadaaso atarle ka darsaaso arabtiismankaisla qobsaaso madoonna madaga ka unsadaaso arabtiisnadaliyaabasa mukeeb asri oo manka meelo boji meelika hirow malelan eraana meelba meelo manka meeli adafada adalay ku jeesidaaso afarlugaad lahoda dareeraw abula biileeraw olaka dhigow shaashido kumbiitare imobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontable wireless sameecado mikrofanadiyo waarleska eh gasta freezer suber golda freezer filintajeerow casri ahoo dhawojowsi adaliyaabaso jif weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan magaalada garoowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland weliba geegan isku kooyay mas-uuliyiin ku dareera dowlad goboleedyada iyo sidoo kale maamul goboleedka puntland walina shirkaas haaya shirweyne lunku taladaaya xalinta khilaafaadka dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalk soomaaliya waana lamka magad daray shirka wada taladooga maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo khudbad dheer jeedii iyo weliba usa ku hadalay khilaafka dowlad goboleedka puntland iyo dowlada soomaaliya kula dhexeey walinus sheegay in laka fashilay maxal anhelowga khilaafka dowlad goboleedka puntland iyo dowlada soomaaliya sidoo kale waliba siciid cabdulaahi deni use sheegay in maamulka puntland walwalba iyo ungmareen sidii xallanku deeri lahay khilaafka dowlada soomaaliya kula dhexeey balse use sheegay in dowlada soomaaliya mas-uuliyiintii iyo ku gaabsadeen in xallaku deera khilaafka maamul goboleedyada iyo dowlada soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin horumarkaas kala gedisan oo gudo iyo dibadba laga gaaray waxaa hareer socday caqabado kala duwan oo iyagana gudo iyo dibadba caqabadahaas waxaa ka mid ahaa kuwo siyaasadeed amni dhaqaale bulsho iyo duulaanno kala duwan oo inooga kala yimid cadowyo kala duwan oo dhammaantood ka siman waxyeelaynta horumarinta iyo midnimada dhulka iyo dadka reer puntland sidaa daraaddeed laba-iyo labaatan sano kadib aasaaskii puntland waxaa muhiim lana noqotay inaynu qiimayno isna weydiinno su'aalaha soo socda ahdaaftii puntland lagu aasaasay maxaa inooga qabsoomay maxaase qabyo inooga ah maxay yihiin caqabadaha gudaha puntland ka jira ee u baahan sixidda iyo wax ka qabashada ujeeddooyinkii raadinta dowladda soomaaliyeed oo federaal ah maxaa ka qabsoomay maxaase qabyo ka ah wax waa sababta iyo uj ujeedka aan ugu baaqnay shirweynaha wadatashiga ah si ay uga soo baxaan aragti iyo jihayn ku aadan waddada ay qaadayso puntland mustaqbalka dhow dhexe iyo kan fog haddii aan ku bilaabo gudaha puntland sidii aan horay u xusbay xusayba waxaa jira horumarro ballaaran oo lagu tallaabsaday muddadii ay jirtay puntland waxaa inoo dhammaystirmay haykalkii laamaha dowladda ee is-dhammaystirayay isna kor joogtaynayay waxaynu leenahay baarlamaan xukuumad iyo garsoor dhammaantood shaqaynayay muddadii puntland dhisnayd waxaynu leenahay dastuur shuruuc gaargaar ah siyaasado iyo qorshayaal istaraatiijiyeed oo dhammaantood hagaya howlaha iyo shaqooyinka laamaha dowladda waxaa la dhisay lana tayeeyey haadaha dowladda ee ka shaqeeya horumarka iyo bixinta adeegyada bulshada sagaalka gobol iyo kontonka degme ee puntland waxay dhammaantood leeyihiin maamul waxaana ka socda adeegyo kala duwan ee bulsho inta badan degmooyinkaas waxay leeyihiin golo degaan oo isdoorta puntland waxay samaysatay ciidan kala duwan ee boliis daraawiish asluub iyo nabad sugud oo dhammaantood ka shaqeeya difaaca iyo adkaynta amniga gudaha iyada oo iyada oo ilaa ilaha dhaqaaluhu koobnaayeen puntland waxay xoogga saartay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maanta waxaan leenahay laba eeraboor oo caalami ah kii saddexaadna wuu socdaa hadda waxaa sidoo kale sidoo kale jira qorshe ballaaran iyo casriyeyn lagu samaynayo dekedda boosaaso iyo dhismo ku socda dekedda garacad dhinaca kale waddada ceeldaahir ceerigaabo waxay iyadana maraysaa meel wanaagsan puntland sagaashan iyo siddeeddii waxaa ka jiray siddeed iyo labaatan iskuul oo lagu dhigto dhowr iyo toban manhaj oo kala duwan maanta waxaa puntland ka jira wax ka badan kun iskuul oo dhammaantood ku shaqeeya hal manhaj oon midaysan iyo saddex iyo toban jaamacadood oo dhammaantood aasaasmay labaiyo labaatankaa sano ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale puntland ku soo kordhay waxaa kaloo puntland ka jiray saddexiyo labaatan iswaxaa ku soo kordhay saddexiyo labaatan cisbitaal iyo boqolaal xarumood oo caafimaad oo lagu adeego bulshada dhan kuwaasoo ka howlgala dhammaan gobollada puntland waxaa kobcay ganacsigii heerarkoodii kala duwanaa waxaa siyaaday wax soo saarkii gudaha waxaa siyaaday maalgashigii gudaha iyo ganacsiga aan la leenahay qaybaha kale ee soomaaliya iyo waddamada dibadda ah puntland waxay martigelisay walaalahooda soomaaliyeed ee ka soo barakacay colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ee ka dhacay degaano kale oo soomaalidu degto iyagoo puntland ka helay nabadgelyo nolol horumar dhinac kasta ah dhammaan horumarradaas waxaa aasaas u ah jiritaanka hay-adaha kala duwan ee shuruucda siyaasadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee laamaha dowladda dhinaca kale ma qarsoona in caqabado gudaha ay jiraan kuwaasoo xilliyo iyo siyaalo kala duwan u soo gudboonaaday puntland dowlad iyo shacda ahaanba hannaanka la isku doorto ma aha kii ugu habboonaa qorshuhu wuxuu ahaa saddexdii sano ee u horreysay lagu diyaariyo doorasho qof iyo coda oo dadweynuhu ku soo doortaan dadka u matalaya heer degmo iyo heer puntland taas oo aan qabsoomin sidii puntland loo aasaasay xuduudaha puntland oo aan maanta gacanta dowladda si buuxda ugu wada jirin haysashada hubka aan sharcidarrada ah sharci darrada ah oo baahsan taasoo caqabad ku ah nabadgelyada iyo xasilloonnida horumarka oo aan u dheelitirnayn gobollada iyo deegaanada gaar ahaan kuwa ka fog laamiga isu dheelitir la-aanta tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada amniga dagaal beeleedyo soo noqnoqday iyo abaaro ba-an oo marar badan oo kala gedisan ku dhuftay puntland kuwaasoo saameyn ku yeeshay wax soo saarka dhaqaalaha amniga iyo adeegyada bulshada argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha iyo qararka fogfog oo marar badan isku dayda khalkhalgelinta amniga gudaha mudanayaal iyo marwooye intaas haddaan kaga gudbo arrimaha gudaha puntland waxaan rabaa inaan iyadana iftiimiyo kaalinta puntland ay ka qaadatay dib u dhiska dowladda federaalka ah iyo guud ahaan xasilinta soomaaliya iyo caqabadaha hareer socda maadaama puntland ay ahayd maamulka dowliga ah ee keliya ee aasaaskiisa qayb ka ahaa raadinta dowladnimo soomaaliyeed puntland waxay hormuud u ahayd dhisidda dowladda federaalka ee maanta dhisan waxaa la wada ogsoon yahay dowrkii shariifka ahaa ee aan ka qaadanay dhismihii dowladda iyadoo aan laga iyadoo la garab istaagnay maskax iyo muruq intaba muddadii curdanka ay ahayd dowladda dowladdu dhaqaalana aysan haysan puntland waxay qeyb ka qaadatay kabista miisaaniyadda dowladda federaalka ah taasoo meesha ka saartay in dowladda federaalka u dhicisowdo dhaqaalo la-aan sidii ku dhacday tii ka horreysay dhinaca dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga waxay sidoo kale puntland ka qayb qaadatay kaalin weyn iyadoo oo u wareejisay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland si ay qeyb uga noqdaan sugidda amniga iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya puntland waxay sidoo kale kaalin hormuud ah ka qaadatay diyaarinta dastuurka ku-meel gaarka ah oo ay yeelato dowladda federaalka ah iyo si loo helo hanaan dowladeed oo ku dhisan sarreynta sharciga puntland waxay qeyb libaax ka qaadatay dhismaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si uu u dhammaystirmo hanaanka iyo haykalka federaalka dalka puntland waxay mar walba ku biirinaysay muruq iyo maskax taabagelinta hay-adaha dowladda federaalka ah iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyadoo marar badan u samaysay tanaasul si loo helo midnimo loogana baaqsado tafaraaruq iyo jahwareer hor leh kaalinta hormuudnimo ee ay ka qaadatay dhismaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waa mid waajib nagu ahaa oo aanan dan goonni ah ku wadan wanaagga iyo sharafta puntland waxay ku jirtaa wanaagga iyo sharafta soomaali idilkeed dowlad iyo shacabba waa hadaf ka mid ah ahdaaftii loo aasaasay puntland dhinaca kale waxaa jira caqabado ka imaanaya maamuladii soo maray dowladda federaalka ah oo aan suuro gelin dhammaystirka federaaleynta dalka marar badan caqabadahaasi ay u muuqdeen kuwo halis gelin kara midnimada dhul iyo dad soomaaliyeed puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dowladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hergelinta hanaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee ku-meelgaarka ah mudanayaal iyo marwooyin muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada puntland uu hayay waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dowladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah sidaas si la eg waxaan wadaxaajood goonni ah kala yeelannay madaxda dowladda federaalka ah sidii xal loogu heli lahaa caqabado goonni u ah puntland caqabado goonni ah u ah puntland uga imaanaya dhinaca dowladda federaalka dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin intooda badan waxay ka socdeen waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ah oo si bareer ah u hareer maray mabaadiidii lagu dhisay dowladda federaalka oo ay ugu horreyso federaaleynta dalka iyaga oo si ulakac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale burburinta fargelinta afduubka caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka dastuurka la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan leh sumcad qaran iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wadayahay waxaa la samaystay sharciyo sharciyo dana gaara laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka taasina aan lagala samayn maamullada dalka tashida aan lagala samayn maamullada dalka si waafaqsan dastuurku meel gaarka ah dhammaan deeqihii caalamiga ahaa ee soo maray dowladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka soomaaliyeed loogu qaybin inta badanna loo isticmaalo arrimo siyaasadeed mudanayaal iyo marmuweyn guulaha la gaaray iyo caqabadaha aan ka soo sheekeeyey ee guda iyo dibadba ka jira waxay u baahan yihiin wada tashi aragti iyo jihayn marxaladda soo socota waxaan u baahannahay inaan horumar ka samayno caqabadaha gudaha ka jira sida maamul wanaagga iyo islixslaabtanka hirgelinta hanaanka xisbiyada badan oo aan hadda bilownay xakamaynta hubka soo celinta dhulka maqan iyo adkaynta amniga gudaha iyo la dagaalanka argagixisada baahinta adeegyada bulshada iyo gaarista degaan walba oo puntland ah gaar ahaan deegaanada ka baxsan laamiga xoojinta midnimada iyo cad xoojinta midnimada iyo cadaaladda kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga shaqo abuurka dhallinyarada iyo tayeynta adeegyada waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo sare u qaadidda kalsoonida shacabka iyo midnimada dalka dhulka iyo dhulka puntland dhinac kale waxaan u baahannahay inaan iyadana dib u eegno xiriirka puntland iyo dowladda federaalka suuragal ma aha in madaxda dowladda federaalka ka leexdaan mabaadi'dii lagu aasaasay dowladda federaalka ah dastuurka kumeelgaarka ah diidaan wada tashi burburin iyo farangelin joogta ah ku sameeyaan dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah diidaan qaybsiga deeqaha caalamiga ah samaystaan shuruuc baarlamaan xeerarka dalka innaguna ayn sidaas ku daawanno waxaan ina saaran waajib soomaaliyeed waxaa ina saaran waajib puntlandnimo dowladda federaalka ah waa dowladdeennii waa dowladdii aan naf iyo maal iyo maskax la soo garab istaagnay welina aan diyaar u nahay inaan la sii garab istaagno laakiin ma suuroobayso in madaxda dowladda federaalka say rabaan ka yeelaan dalka iyagoo aan xaq iyagoo aan xurmaynayn xeerarka iyo shuruucda dalka annaguna aan markhaanti uga noqonno waxa aan ka rabo waxa aan ka rabno madaxda dowladda federaalku ma aha wax sir ah mana aha wax gooni puntland ugu eexanaya waxa aan rabnaa waa hoggaan xurmaynaya kuna shaqaynaya shuruucda dalka oo ugu horreeya dastuurka kumeel gaarka ah haddii la baar maro shuruucda dalka ma suuroobayso in la gaaro midnimo iyo wadajir aan dhammaanteen doonayno mudanayaali marweye waxaan gogashaan u dhignay waa inaan tashi idinkala samayno arrimahaas gudaha iyo dibadda puntland ee aan soo xusay aragtidiinna iyo taladiinna ayaa jeexaysa jihada puntland ay aadi doonto marxaladda dhow dhexe iyo fog himilada dowladda puntland waa taabagelinta nidaamka dowladeed oo ku dhisan wada tashi una horseedi kara dadkeenna nabad xasilooni iyo horumar dhinac walba ah oo ku jihaysan kor u qaadidda heerarka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta puntland iyo ka qayb qaadashada in himilooyinkaas ay gaarhaan dadka reer puntland waxaad idinka filayaa talo u qalanta hanka iyo filashada dadka reer puntland annagu wixii aan ku talisaan ayaan ku shaqayn doonaa
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxab oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexab oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnakiin ku surugna
guud ahaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan akhyaaraysan kula dareertan warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyasiinla dareersiiyay dhinac sanaadan waliba infadhiyey bilaal hilaal tani mar kaleetana waliba siinlina sidaasiyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu